بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a qarax lagu dhaawacay sarkaal ashaadaladirir ah oo maanta ka dhacay degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose iyo mujaahidiinta oo duqayn iyo dagaal toos ah ku qaaday xero murtadiintu ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka oo go'aamiyey in uu xiro dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha maraykanku ku leeyahay qaaradda afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay haddaba go'aankan sidee u saamayn doonaa kooxda ridada soomaaliya iyo dalalka geeska afrika beesha tundhi ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo wareejisay geel ay ugu tala gashay garab istaagga ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore ee dagaalka sarkaal ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya oo lagu khaarajiyey deegaan ka tirsan gobolka sool ee dhaca waqooyiga soomaaliya iyo in ka badan boqol iyo labaatan etoobiyaan ah oo ku dhintay duqaymo ka dhacay bariga goojam katayb al ikhbaariya oo maanta baahisay qaybta labaad fariimo ay soo direen qaar ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii degmada tawfiiq ee wilaayada shabeellada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha nuur cali warsame abuusheyba iyo ilyaas cabdulaahi ayaa barnaamijka igala qayb galaya aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya qarax lagu dhaawacay sarkaal ashaadaladirir ah ayaa maanta ka dhacay degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aan soo dhoweeyo walaalka nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaani araxiim haddii aynu ku bilowno mid ka mid ah canaawiinta lagu qoray websayteka calamada in ka badan boqol iyo labaatan etoobiyaan ah oo lagu dilay duqeymo ka dhacay bariga gojam warar faahfaahsan ayaa kasoo baxaya duqeymo aada u xogan oo maalmo ka hor ka dhacday bariga mandiqada gojam ee ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya aagaas oo ka mid ah goobaha ay isku hayaan ciidamada ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed iyo maleeshiyaadka faano duqeymahan oo dhacay khamiistii aynu kasoo gudubnay ayaa beegsatay goobo ay ku badan yihiin dadka rayidka ah ilwareedyo dhanka deegaanka ayaa soo wariyey in duqeymuhu ahaayeen kuwo ay geysteen diyaaradaha nooca aan duulyaha lahayn ee xukuumadda adisababa weeraradan oo lagu dilay in ka badan boqol iyo labaatan qof oo amxaaro ah ayay ciidamada etoobiya si gaar ah ugu fuliyeen deegaanka gedebe ee ka tirsan degmada enerji enawaga ee bariga mandiqada gojam wararku waxay intaas ku darayaan in dadka la beegsaday ay ka mid ahaayeen rayd ka howlanaa nolol maalmeedkooda gaar ahaan kuwo ku sugnaa suuqyada dadweynaha waxay sidoo kale daroonta ku beegsatay dad dhisayay guri dhoobo ka samaysan sida laga soo xigtay ilo wareedyo maxalli ah macluumadu waxay kaloo sheegaysaa in weeraradan ay geysteen ciidamada uu hoggaanka u hayo abiy axmed oo uu ka koobnaa saddex weerar oo daroon loo adeegsaday kuwaasoo weeraray goobo kala duwan oo ka tirsan deegaanka gedebe marshad tesahyu waa afhayeenka jabhadda mucaaradka hubaysan ee fano ee ku sugan mandiqada gojam wuxuu sheegay in weerarka uu ahaa midkii ugu xumaa ee daroon loo adeegsado wuxuuna u sababeeyey khasaaraha weyn ee dhimasho io dhaawac leh ee ka dhashay weeraradan wararka la helayo waxay tilmaamayaan in dadka lagu dilay duqeymahaasi oo koru dhaafaya xubnood oo amxaare ay ku jiraan dumar iyo waayeelo warbaahinta maxalliga ah waxay sidoo kale sheegtay in weerarkaasi uu ka horreeyey mid kale oo lagu dilay labaatan qof oo reyd ah weerarkan ayaana si gaara kaga dhacay deegaan kale oo gojom ka tirsan ciidanka xabashada ee dowladda etoobiya ayaa la sheegay in si bareer ah u beegsadeen dad reyd ah oo aan waxba galabsan tirada guud dadka rayidka ah ee ku dhintay labada weerar ee dhacay maalmahan isxigxigay ayaa la sheegay inay gaarayso xubnood halka tiro kaleoo rayidoo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen haddaynu halkaa ugu gudubno websaytka calamada qormadii lagu qoray markana soomaali mimo iyo mid ka mid a canaawiintii maanta lagu hardhay sarkaal ka tirsanaa dowladda xabashada etoobiya oo lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka sool tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo bixaysa dil ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka gobolka sool ee waqooyiga dalka soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda xabashada etoobiya islamarkaana ahaa jaajuus muddo sannadaha ka shaqaynayay gobollada waqooyi bari ee soomaaliya ilwareedo ayaa xaqiijinaya in dil qorshaysan lagu fuliyey faarax caydiid jaamac oo ka mid ahaa saraakiisha qunsuliyadda xabashida ee magaalada garoowe islamarkaana ahaa sarkaal sirdoon oo dowladda etoobiya ka tirsan ilwareedyo aanu helnay ayaa tibaaxaya in meydka sarkaalkan ay oogadiisa ka muuqdeen xabado ku yaala iyo weliba jirdil xogan oo loo geystay xogta ayaa intaasi ku daraysa in ninkan oo dhinaca amniga wax ka yaqaanay uu si gaar ah u qaabilsanaa la socodka dadka etoobiyaanka safarka ah taasoo sidoo kale ku cad warqadda magacaabidda oo lagu baahiyey baraha bulshada meydka sarkaalkan ayaa markii la dilay kadib lagu tuuray dooxada ceelka goojcadde ee duleedka magaalada laascaanood war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu dhaleeceeyey dilka sarkaalkan mareegta soomaali mimo qormadii lagu qoray ayaa intaa noogu eg haddii aynu jaleecno dhanka iyo websaytka radio alfurqaan canaaweyn kala duwan ayaa maanta lagu soo qoray waxaana ka mid ahaa cali maxamed geedi oo khasaayir weyn ku tilmaamay la wareegitaanka degmada aadan yabaal cali maxamed geedi oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee nidaamkii dhaaquudka ee kumeelgaarka ahaa ayaa waxa uu ka hadlay guuldarooyinka isdabajooga ahaa ee kooxda riddada ku gaaray degmooyinka iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe qoraaluu cali geedi ku soo daabacay barta internetka oo ku leeyahay waxa uu ku muujiyey sida uu uga xun yahay qabsashada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee degmada aadan yabaal iyo deegaanada kale ee shabeellada dhexe waxa uu ceeb iyo khasaaro weyn ku tilmaamay la wareegitaankii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee degmada aadan yabaal oo ah magaalo istaraatiiji ah waxa uu isweydiiyey su-aalo dhowr ah oo la xiriira guuldarooyinka israacraacay ee xukuumadda muqdisho ku gaaray gobolka shabeellada dhexe isagoo walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dardarta dagaalada ay hadda ka wado gobolka shabeellada dhexe hadalka murtad cali maxamed geedi ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxda xukuumadda muqdisho ay aada uga caroodeen in awoodda milatari looga saaro degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxaana tan iyo qabashadii degmada aadan yabaal kadib bannaanka u soo baxay walwalka haysta madaxda saraakiisha iyo maleeshiyaadka kooxda riddada warbixintii lagu qoray websaytka radio alfurqaan haddii aynu halkaa uga gudubno markana mareegta faafreebka wararka ayaa maanta waxay daabacday warbixinno kala duwan balse waxaanu ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen gudaha saldhigga booliska degmada baraawe ayaa lagu dhaawacay taliyaha booliska maamulka riddada koonfur galbeed ugu magacaaban degmada baraawe murtadka lagu magacaabo aadan yuusuf aadan brown iyo laba askari oo ilaalo u ahayd dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ah weeraro isugu jiray dagaallo iyo duqeymo la beegsaday xerada murtadiinta ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho khasaaraha hordhaca ayaa sheegaya in dhimashadu ay tahay laba askari halka dhaawacana la tilmaamayo inuu yahay hal murtad guud ahaan xubintii hadalhaynta wararka iyo guudmarka marigaha islaamiga waa naga intaas markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa go'aamiyey in uu xiro dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha maraykanku ku leeyahay qaaradda afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay haddaba go'aankan sidee u saameyn doonaa kooxda riddada soomaaliya iyo dalalka geeska afrika waxaa isdultaag ku sameynaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah waad mahadsantahay maahir maxamed saacadihii lasoo dhaafay wargeeska caanka ah ee new york times ayaa baahiyey warbixin qalbijab ku noqotay inta badan waddamada afrika waana in donald trump uu qorsheynayay in albaabada uu isugu laabo dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha ku yaalla qaaradda afrika iyo sidoo kale hay-ado dhowr ah oo maraykanka uga bixi jiray malaayiin dollar ugu horrayntii wargeeska new york times waxa uu sheegayaa in maamulka cusub ee maraykanka uu saxiixi doono maalmaha soo aadan amar lagu xirayo dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha kala duwan ee ku yaalla qaaradda afrika ee hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka amarkan ayaa la sheegay in xukuumadda washington ee uu majaraha u hayo donald trump ay ula golon leedahay in ay ku dhinto dhaqaalaha kala duwan ee uga baxa qaaradda afrika oo ay ku tilmaantay mid aysan ka soo gelin wax faa'iido ah haba yaraatee amarka lagu soo xiraya dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha qaaradda afrika ayaa lagu wadaa in donald trump uu saxiixo toddobaadka soo aadan waa arrin dib loogu habaynayo wasaaradda arrimaha dibadda si loo kala shaandheeyo qishka khiyaanada iyo xadgudubka ayuu leeyahay wargeeska new york times waxa uu sidoo kale joornaalku sheegayaa in aanan loo eegi doonin safaaradda ama qunsuliyadda muhiimadda ay leedahay balse si guud ahaaneyd albaabada la isugu laabi doono kowda oktoobar ee sannadkan dhanka kale xiritaanka qunsuliyadaha iyo dhammaan safaaradaha maraykanka ee qaaradda afrika waxaa barbar socda xiritaanka hay-ado kala duwan oo maraykanka uga bixi jiray lacaga malaayiin dollar ah maahiru hay-adaha albaabada la isugu laabi doono sidoo kale kowda oktoobar waxaa ka mid ah kuwii ka shaqaynaya cimilada arrimaha socdaalka dimuqraadiyadda iyo waxa loogu yaro xuquuqul insaanka intani dabcan waxay niyadjab ballaaran ku noqotay guud ahaan waddamada qaaradda afrika markii aan u soo laabanno soomaaliya oo kale sida aan la soconno hay-adahan oo idil waa ay ka howlgalaan weliba iyadoo maraykanku uu ku bixiya malaayiin dollar tobannaankii sane ee lasoo dhaafay haddii aan egno hay-adda waxa loogu yaro xuquuqul insaanka ee ka howlgasha soomaaliya kooxda riddada waxay dabcan ku qaadan jirtay malaayiin dollar weliba iyadoo caalamka ka gedaysa sawiro been abuur ah si keliya ay uga hesha lacagta warbaahintuna waxay maalinba maalinka ka dambaysa si had ah u soo tebisaa in kooxda riddadu iyada jeebka ay ku shubata lacagaha ay ka soo qaado dowladda maraykanka haddaba tani waxay ku noqon doontaa caqabad weyn shaqaalaha iyo laamaha kala duwan ee ay kooxda riddada ka samaysteen gudaha waddanka weliba iyagoo huwan shaarka waxay ugu yaraan caawinta dadka iyo xuquuqul insaanka sidoo kale hay-adihii faafin jiray aragtiyada dimuqraadiyadda iyaguna dabcan waxaa hadda muuqata in wakhtigoodii uu soo idlaaday kooxda riddada soomaaliya dabcan waxay tallaabadan ku weyn doontaa lacaga malaayiin dollar ah oo maraykanka ay uga qaadan jirtay hay-ado kala duwan xukuumadda washington ayaana hadda u muuqata mid si had ah faraha ula gelaysa siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan qaaradda afrika oo malaayiin dollar ay ku bixinaysay xukuumaddii ka horeysay middan middan ayaana qayb ka ah ayay warbixinta jariiraddu leedahay siyaasadda cusub ee donald trump uu ku wajahayo dibadda taasoo uu ku dhimayo dhaqaalaha faraha badan ee uga baxa khaarijka waxaana maalmo ka hor sida aan xusuusannaa sidan oo kale si aad ah u soo shaacbaxay warbixinno xasaasi ah oo muujinayay in donald trump uu doonayo xiritaanka in badan oo ka mid ah safaaradihiisa ku yaalla dunida daafaheeda markaas oo ay ku jireen midda soomaaliya iyo ciraaq sidoo kale marka laga soo taga safaaradaha maraykanka ee uu wakhtigan qorsheynaya in albaabada la isugu laabo waxaa sidoo kale jira liis qoraal ah oo ay heshay shabakadda wararka ee c n n kaasoo ah in laga fikiro safaaradaha ku yaalla waddamada kale ah malta luxemburg lisotho kongo jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo sidoo kale suudaanta koonfureed liiska waxaa sidoo kale soo galay ilaa shan qunsuliyadood oo ku yaalla dalalka faransiiska laba qunsuliyadood oo ku taalla jarmalka laba kale oo ku yaalla bosniya iyo herzegofiin hal qunsuliyadood oo ku taalla ingiriiska iyo qunsuliyad kale oo ameerikaanku ay ku leeyihiin koonfur afrika iyo mid kale oo ku taalla kuuriyada koonfureed waxayna middan ay dabcan ka dhabaynaysaa hadalkii donald trump ololihiisa shacaarka uu ahaa ee ameerika awalan isagoona geed gaaban iyo mid dheerba u fuulaya sida xukuumaddiisa afarta sane ee soo aadan ay u dhimi lahayd dhammaan qarashaadka kaga baxa dibadda waad mahadsan tahay mar kale maahir aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi ما جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan beesha tunni ee degtaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa wareejisay geel ay ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore ee dagaalka beesha tunni ayaa geelan ku wareejisay munaasabad ka dhacday degmada jilib waxayna ugu talagaleen in ay ku taageeraan jihaadka waddanka ka socda geela ayaana waxay beeshu ku wareejisay mas-uuliyiinta wilaayada kuwaas oo gaarsiin doonaa ciidamada mujaahidiinta ee furimaha dagaalka ku sugan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamed balli oo kelimadan goobta ka jeediyey فقد قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله سبحانه وتعالى wuxuu aayaddaas noogu tilmaamay wanaagga inaanaan gaarayn iyo samafalka iyo khayrka ilaa aan bixinno waxa ay naftayadu ay jeceshahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wanaagga ma gaaraysaan mimaa tuxibbuun waxa aad bixisaan oo aad ilaahay daraaddii u dhiibtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idinka ajar siinayaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan halkan ka arkaynaa geel waxa weeye oo ah kan xoolaha kuwa ugu qiimaha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xataa dimaa'da la kala gelayo lagu dhiibayo inay dadkii ayagu waxaweye xoolaha lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii ay ugu bixinayaan liiclaa'i kelimatillaah diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala in kor loo qaado oo aldiinta ilaahay la kor yeelo qabiilkan hadda jubbada dhexe ugu horreeyana waa qabiilka tunnida weeyaan oo macnaha xoolahan oo kala bixiyey jazaahum allaahu khayran waxaan leennahay ilaahay wixiina ha idiin barakeeyo laakiin aan ogaanno hadda dadku haddaysan noqon mid xabadda ridaya iyo mid xoolaha dhiibaya iyo mid ducaynaya iyo haween macnaha caagga tolaysa iyo mid buskuska bixinaya iyo cunug yaroo wax baranaya ducaynaya iyo mid wax idaaraynaya dadku hadduusan mujtamacu sidaa isugu dhafnayn oo sidaa uusan takaatuf iyo isku dhex jir u lahayn meeshaa wax ka imaanayaan kama imaanayaan waxaa muuqata marka inay dadka mujaahidiinta i dhammaantood ay isla socdaan ayaga iyo shacabkooda iyo awlaaddooda iyo haweenkooda dhammaan iyo qabaa'isha degta inay dhammaantood isku khandaq ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay man da aladii yuqridu allaaha qardan xasana war yaa ilaahay wax amaahinaya amaah wanaagsan xoolaha jihaadka lagu bixinayana xooluhu way isdhalaya oo xeradaa laga garanaya oo awlaaddaa laga garanaya oo maydaankaa laga garanaya marka waxaan leennahay qabiilkan tunnida ilaahay ha idin barakeeyo idinka iyo isimkiinna iyo dhammaantiin ilaah ha idin barakeeyo mujaahidiinta waxaan leennahay dagaalkan keli kuma tihiin mid soo ducaynaya iyo mid xoolo dhiibaya iyo mid xabadda ridaya iyo mid kaarta dejinaya iyo mid alla baryaya jihaadku sidaas ayuu ku soconayaa nasri waxa weye wax badanna waa muuqdaan ilaahayna waa noo gargaaray wa jazaakum allaahu khayran wa sali allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waxaa goobta sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beesha tuni oo geela ku wareejiyey suldaankooda jubbada dhexe waxaan halkan ka caddaynayaa anigoo ah beesha shangamaas gaar ahaaneed beesha daafiraad waxaan ugu talagalnay geelaas oo tiradiisa tahay toban neef mujaahidiinta furunta hore ku jilba xiran ayaan ugu talagalnay in asagana ku wareejiyo suldaanka guud suldaanka guudna uu ku wareejiyo wilaayada degmada jilib anigoo ah magacayga cabdulaahi xaaji bakar oo ah nabadoonka beesha daaktire halkan waxaan isugu imaannay inaan walaayada islaamiga jubbada dhexe aan ku wareejino toban neef geelah tobankaas neef geela oo loogu talagalay walaalaha mujaahidiinta ay joogaan ribaadka in la gaarsiiyo inaan garabkooda taaganahay ayaan halkan ka caddaynaynaa geelaas oo tobanka ah oo beesha shangamaas ay walaayada islaamiga ay ugu tala gashay waxaan diyaar u nahay inaanaan ku wareejino suldaanka magaciisa la yidhaahdo aadan cali xuseen waa shuldaanka jubbada dhexe wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan ka bacdi annagoo ah xasan cabdalle maxamed loo yaqaano xasan gaab gaar ahaan aan u ahay nabadoon beesha wareeli waxaan caddaynayaa inaan ku wareejinayo suldaanka beesha tuni jubbada dhexe oo ah suldaan aadan cali xuseen toban neef oo geel ah ayaan ka soo aruurinay walaalaha shangamaas islaamka annagoo aan nalala dirin ayaan soo aruurinay waxaan rabnaa inaan ku garab istaagno walaayada furunta dagaalamaysa mujaahidiinta walaalaha inaan ku garab istaagno ayaan jeclaysanay wabilaahi towfiiq haddii ilaahay raalla kannagada tama i joogna haddii ilaahay dhaha toban geel oo wilaayad islaamiga inoo ku wareejino annagoo ay magaagay sheekh nuur bakar maxamed beelwiinta beesha tuni ka dhaladi gaar ahaan beesha goygaal inta mayka bihiyaan haddii ilaahay raalla kannagada toban geel ina unu bihiina fidayna sa'addan laku bilaabo ay ku wareejiyayna geelaas aadan cali xuseen iyo naqwada wilaayadii ka wareejiyaan haddii ilaahay dhaha beesha tun hadduna beelweyntuna ka dhalan gaar ahaan beesha goygaal wilaayada islaamiga garabkaya joogna hamiin iyo maalan mujaahidiinta walaalahana salaamay may ku salaamay meel alaal meesa joogtaan garabkan la teegana inaa unugu markii ana beesha tuno oo anan ku dareerayo macnaa gaar ahaan lafta hajuugo marka may ekoynay meesha ana una ka wareejiyna wilaayada islaamka ee jubbada dhaha toban naf geelah ujeedkale ilaahay ma ahay inaa oo mujaahidiinta oo furunta joogo ina laka caawiyo ka garab jalna marka ina ilaahay nii ka anfaco intii basatana kulley oo nii ka caawiyta unana nabadanada markeen walaalahaas nii dhiiban ina ayana ilaahay ajar ku siiyo jihaadka ina ilaahay macnaa qaybtatiya ku siiyo unana ilaahay nii ka anfaco mujaahidiintana ilaahay ka kaalmee hedaa dartee tobankan neef geeli dhiibna may ka wareejinay suldaankayna oo jubbada dhexe oo tuni bees shangamaas ee aadan alla tuni ka wareejin kulli usna may rajeyni ina wilaayada oo ka wareejiyo
bismillaahi raxmaan raxiim annagoo nahay beesha tuni odayaasha degmada jilib jubbada dhexe magacayga waa cali baana cusmaan kuulow wilaayada islaamka je may ka wareejinee toban neef oo geel ah ma ika tirijalnee dadkii jooga furunta wakhti kastana may diyaari ene intani inka badan ini una maadaama oo
waxaa markiisa mikrofoonka la wareegay suldaanka beesha tuni ee jubbada dhexe suldaan cali aadan oo isagana geelaasi ku wareejiyey suldaanka guud ee tuni suldaan maxamed cabduqaadir oo munaasabada goobjoog ahaa
awlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam anigoo ah suldaan aadan cali xuseen suldaanka jubba waxaan maanta halkan u joognaa inaan wareejinno toban neef oo geel ah oo ilaahay dartii aan alxamdulilaahi u bixinayno iyo beelweynta tuni beesha dhowr meelood ayay degtaa tunada degtaa jubbada dhexe tobankaas seefarnoo geel waxaa ugu tala gashay mujaahidiinta waalaha ribaadka kaga jira furunta hore oo la xisaabtamaya cadowga inaan ku garab istaagno mar kastana mujaahidiinta waxaan la garab taagannahay anigoo ah maanta aan caddaynaya suldaanka beesha tuni oo jubba in hiil ihoo naf iyo maal aan la garab taagannahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan kor uga yeelno ayaan u bixinaa geelaas nagama ahan sumcad iyo ri'aa nagama ahan lilaahi kelimatillahi iyo lculyaa baan u bixinaa geelaas waxaa rabaa geelaas nabadoonada igu soo wareejiyeen shanta nabadoon oo beesha tunni anna waxaan ku wareejin doonaa suldaanka guud oo beesha tunni asagana ilaahay iidinkii wuxuu ku wareejin doonaa wilaayada jubbada dhexe alxamdulilah intaa kadib waxaan u ducaynayaa geela cidda soo bixisay oo beesha tuni ah alxamdulilah in ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta uu la baxay ilaahay dartii ilaahay ikhlaas inuu uga dhigo ilaahay inuu miisaanka xasanaadka u saaro alxamdulilah waxaan leeyahay mar kastana walaalayaal reer tuni waxaan idin leeyahay in kitaabkaas ilaahay aan u nusreyno si ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkaas ilaahay uu nooga shafro nooga sharfo oo ilaahay uu nooga kor qaado ilaahay kitaabkiisa wuxuu nooga sheegay qolo inuu ku kor yeeli doono qolona uu ka hoos dhigi doono biidnillahi tacaala marka alxamdulilah cidda soo bixisay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro mana ahan wilaayada jubbada dheh waxaan u sheegaynaa xoolo u horeeyey kaan bixina ma aha noqoni maayo kii u dambeeyo mar kastana waan bixin doonaa biidnillahi tacaala intii alxamdulilah nafta ay nagu jirto jihaadkana wuu socon doonaa maanta waa farul cayn hataa haddii farul kifaaya uu noqdana waan la garab taagannahay waalaha mujaahidiinta hiil iyo hoo iyo naf iyo maalba mar kastana waan bixin doonaa geelaas oo tobanka neef ah aan ugu talagalnay mujaahidiinta hadiyad ahaan oo furunta hore kaga jira ribaadka anagoo naloo dirin ilaahay dartii aan kitaabka ilaahay inaan u nusreyno aan ugu tashinay beesha tuni suldaanka guud ee beesha tuni oo munaasabadda ka hadlay ayaa isagana geelaasi ku wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo eh suldaanka guud ee beelatuni shangamaas todoba toli tooro oo magacayna la arro maxamed abdiqaadir cabdiraxmaan oo geega rooga xaflad beelatuni gaar ahaan beeladagaasa jubbada dhexe xafladaas oo tumanneef geel eh mujaahidiinta ku wareejiya hayta oo infaaq fii sabiililaahi eh xafladaas iyo geega un surugna weli ka garab surugnaa nafi maalba unu la garab teeganaan beelo shangamaas gobollo badan iyo degaas weli degaasee jubbada dhexe weli degaasee jubbada hoose weli degaasee shabeellada hoose weli degaasee baay iyo degaas weli kale degaasee banaadira degaas J- shabeellada hoose horaanga wali handhiibtay tumugneef geele boqol iyo konton kartoon timire soddon kartoon caana boore eh iyo aakharkii ramadaan hadhiibti geegana iyo shawaal una kajarna jubbada dhexe iyo roogna sidaas oo kale tumugneef geele iyo wareejiyahayna tumankaas neef oo geela oo beele iyo islaqaanti oo nabadoonnada ha aruuriyeen nabadoonnadii iyo ii wareejiyeen anana wali insurinaa inaan ku wareejiye mujaahidiinta gaar ahaan waaliga jubbada dhexe sheecla darwiish iyo ku wareejiyahay usana inuu isku wareejiye mujaahidiinta noo deersii maadaama usa jubbada dhexe iyo uswakiilangeye marka sheekhanaa horaasuna koo wareejinay biidnillaahi albaari meerilanka tala galay inaada deersida waana deersii doonta insha allah beelana wali lahaa beel ansaar ew xaqiiqdii dadaal badan ee wada dadaalkana wali lahaa sii laban laaba naf i maalba wal siinka baahanya beelo wal dhiibowsha geega kowman e marka inka damboytana managado doonta biidnillaahi albaari marba kasna jihaadkaas ni garab suraantaan la fade jihaadka ka cizowni ka sharafowni ogtiin xaalkana sihaada jaray ogtiin markan wali la fadee ini una dadnimadaana sii wadana mujaahidiinta garab surugna jihaadka ka biirna naf in maalba diyaar dhanagan sida hadda an garab suruntiin an garab suruntaan iyo horti laseenka baahanya in badanna kama hasantiin beelo tunay wali lahaa islaqaanka isan islaqaanteen hoolaan usan aruurideen bedel khayr qaba allaha siinsii milisan kibidan walbaraka le allaha siin geli milisan ku amantiin allaha siin ku waraabi ummaddo dhanna ilaahan gargaara dhammaan qabaa'ilada kalena wala inka baaqee guud ahaan ini iyo jihaadka walkala bahaan jihaadka naf i maal galladaan jihaadka nanki maalgallada hadhow walantare aakhiri adduun buu si ka nacfiye markan wala siin lahaa jihaadka maalgallada gaar ahaan beelo kale oo jubbada dhexe geega shangamaa siin bilowta isagana wali la siinka baahanya inay si degdeg aan ka dayitaan kulley jidkaha ka jartaan isagana sida camal xoolo aan wareejidaan jihaad garab surtaan la siinka baahanya isagana saasa siinka baaqe haddii ilaahay raalli ka nagad ilaahay wali ku tuuganee beele dhiibati geelon ilaahay bedel kharab degdeg allaha sii mujaahidiinta allahan gargaara gaalada allaha jibi mandhar barka qob degdeg allahana sii guwa hadinin bilaw gu'aaran allahana sii gu'aaran afan allahana sii umudan allahana in barakaay an gargaaran allaha kuweela waab garab surantiin wali lahaa garabkiin allaha gala ilaahay wali ku tuuge bedel khayr qaba ilaahay siin sii ilaahay wali ku tuugane afkaani uurkana ini ilaahay isla haysii hana diinta baradeen waana ka dhaqameen ka camal filan allaha noo weela mujaahidiinta guul allaha sii gaalada allaha jibi ilaahu gaalada jibi mujaahidiin ilaahu gargaar ilahu camalkaan ikhlaas nin kuweel ilahu camalkaan ikhlaas nin kuweel intaa kadib wal in mahadnagee dhammaan marta sharafka oo ha ka qayb galli xafladun geegon unsurugno haddii noquba haada fadhi haddii culummo haada lahayd haddii beella tuni haada fadhi kulligiin wali siin lahaa jazaakum allahu khayr khaatimadana shahaada fii sabiil allah ninka khatim sidoo kale golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey geela ay wareejisay beesha tuni haddaan nahay odayaasha jubbada dhexe beelweynta reer tuni ayaa wareejinayso xafladdaas ayaan ka soo qayb gelinay maanta waa xaflad micnaa run ahaantii aad aan ugu bognay beelweynta reer tuni aad bay u mahadsan yihiin dadaalkii iyo juhdigii ay bixiyeen waa qabiilka ugu horeeyo beelweynta reer tuni aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu faraxsan nahay waan soo dhowaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu waxaad bixisaan oo khayr ah beddelkiisa ilaahay waa idin siinayaa dadka laga soo qaadaya waxaan leeyahay micnaha beddel khayr qabo ilaahay idin siiyo ragga marka ka shaqeeyey ee nabaddoonnada ah ilaahay ajar iyo xasanaad allaha siiyo suldaanka guud iyo suldaanka jubbada dhexeba dhammaantoodana waan u mahadcelinaynaa run ahaantii juhdigii dadaalkii ay bixiyeen aad bay u mahadsan yihiin marka annaga odayaasha dhaqanka haddaan nahay mujaahidiinta waa garabkoodaan joognaa naf iyo maalna diyaaraan la nahay wax micnaa xoog loogu qaadaya ma aha ayagaa macnaa diyaar u ah inay difaacaan diintooda iyo dadnimadooda inay difaacaan mujaahidiinta ay garab istaagaan naf iyo maal ku bixiyaan ayagaaba jecel amarkii ilaahay ayaan fulinaynaa cid cid qasbaysa ma leh annaga annagaa isku tashana haddaan muslimiinta nahay annagaa isku tashana annaga micnaa gaalo waxba kama sugno xasan guurguurte wuxuu wax ka sugaa oo micnaa maraykan wax ka sugaa soo ma ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan kaashanaa annagaan isku tashana بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكول خيرك وناجن نسي ويجو بروغن أنا قال لبياو وأنا بياز بيرشان قمص وإلا نها قال مورد له كبي إدت كهد يبدي إلهي سبحانه وتعالى حكو أبا المري ولا لأن باهي إلهي درتي سوا وكلمة الله هي العليا وإلهي كلمة إن الله كرمي الدرتي اللي بي وإلا نها بيال توني سلا إن قرب تيجنا جهاتك ودري ربارك أفريقيا سلا إدت كل عفاض مساكين تان تاجر جران والإنسي جران geekana way argahaneen in anfaaq fii sabiilillahi gaala noryo in dhiibahayaan waylanaaha beella ka faraxsanna hawnu beella beelo dariska una adna ununahe haghigna le insha allahu tacaala hal dhiibta lena waylanaaha maamulkan islaamiga ee walaayada jubbada dhexa waaligeen sheekh cali darwiish ilaahi subxana wa taala barakaay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay kataib al akhbaariya ayaa maanta baahisay qeybta labaad fariimo ay soo direen qaar ka mid a maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii degmada towfiiq ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba kusoo dhowaada fariinta mid ka mid ah maleeshiyadii lagu qabtay weerarkii masaajid cali gaduud
magaceyga saddexan waa cabdinuur cabdulaahi cumar oo ku dhashay degmada kaaraan waxaan ahay asgeri yacni oo dowladdaaneti yacni oo rabay inuu dowladda ku biiro waxaana ka tirsanaa qaar ahaan ciidamada bermedka taliyaygana wuxuu ahaa daahir tuuryare waxaan ciidankaaneti aan rabay inaan ku biiro waxay ahayd bisha koo iyo tobnaad labada kun labaatan iyo afarti bisha koo iyo tobanaad labaatan afarteedii rag baa nagu tashkiiliyay meesha joogay anagoo dhalinyaro iska caadiyo xaafad iska joogta marna iska shaqaysata ahaa isla markiina furintaa niila soo diraasaan way aan lahay rag badan oo ciidanka meesha dhalinyarta meesha iskula jirnoo ka mid ahaa ayaa baxsaday oo cararay qaarkoodna la dhaawacay waxaa dhicisay in habeenkii yacni markii furinta hore laysu soo diro oo meesha lasoo wada galo in ay gawaaridooda iiga dib ay u naqsadaan oo ciyaalka ilmihii dhedhe lahaa anagii dhalinyaradii meesha mustaqbalka leed in meesha nida la iska dhigdhigo oo la dhaho joodariyaal inta loo dhigo qoryo la siiyo hal qasnaad ku xirantaa iska fadhiista meesha la dhaho dhalinyarta meesha la keenay waxaa ku jira dhalinyar badan eemaha ku hamar habaabsan ee meesha joogay qaarkood la qabtaa qaarkood ordeena ma aqaano laakiin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay waxaa ku jira nin qoriga khasnada aana ku xiri karin haddii ku xirtana aana ku furi karin war dhallinyarooy noocaas baa la rabaa inaan kitaabka ilaaniga la horgeeyey qorigaaga haddaad khasnada gunta ku xirata aadan ka furi karin sida aniga camal maxaa meesha ka soo jirisay maxaa meesha lagu keenay bal isweydiin taasaa mudane maxaa meesha laguu keenay waxaa lagu yidhi xabadda qofka ka hor imaada ku rid sargaala ah ku yidhi gaariyaa wataa shanta geedoo kaa shisheysay gadaashoodaan fariisanaayo ku dheh adigana meeshaan ii jiifo saas ii yeel horta anagu ma sixraneen mase waxay rabaan ay naga gadeen taabaan kala garawaaya laakiin waxaan dhihi lahaa dhalinyaro badanoo meesha isku barna meesha isku naqiini hadduu fiidiyowgan lacali ku soo gaaro orodoo meesha isaga tag meeshaan waxaa yaallo dagaal ma aha waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed jirkooda iyo karkooda in la gato muqtaabaa xoog ku dhanta adigu waa may hadda annagaana la ajaray wax tababara ma lihin qoriga qaada heblow gal dagaalan farta kuritaana bush loo siiyaa weligii xamara iska joogi jiray waxaan iska hafarmashiistee hadda waa kana maanta maxbuusaan ahay walaayada islaamka gacantooda ku jira marka waxaa hal fariin baan wadaa waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada ee lagu marhabaabinayo ee la leeyahay qorigan qaado dagaalan shabaab baa lala dagaalamayaa shabaabna waa dad xaq u dirira kitaabka ilaahay ku diriraya kitaabna shaqsi lama dagaali karo marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarta haddi kadib la habaarmarin lahaayo meeshaana kusoo lugeyna anigaan hadda nala lugooye mustaqbal dheer lahaa riyooyin badan lahaa waa hadda aniga nimankii la dagaalamana lahaa nala qabtay maxaabiis ah ee xirxiran cidna aysan nagu ogan meeshaan habarii odayda ee nagu ogeedan aysan jirin waxaan dhihi lahaa meeshaan ha ku lugo-ina ninkii hadda kadib shabaabaan la dagaalama ciidanka dowladdan qoraal dhihi doonow haddaba iska dhaaf amba waxaad noqon doontaa waddada aniga nala marsiiye inta lagu marsiiye ma hal geed inta lagu fariisiye kitaab ilaahay la dagaalama kartida inta lagu qabto baa adigana weligaa maxbuus ahaa doontaa sida hadda aniga maxbuus shabaab uu ahay wax lala dagaalama waa kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay ninkii waa la dagaalama yiraan asigaa ku go-ay asigaa meeshaas ku halaagsamay intaad halaag iyo maxbuus aad dalba lahayd wiilow hadda ka jog haddii aad maanta shaqaysan daruurba ii geenaysa aad leedahay labada canjeer hooyada la cun nin walba furanta joogo habar baa dhashay hooyo hadda hadhow hadday gablami rabto hadda cunuga furanta kuu jira lixdiisa nambar waa taqaana intaad wacato oroda hadda furanta ka soo baxda furanta ka waco kii ku lahaana asgiri baa naqaa gacanta midigtaa kitaabka intaa u gelaysa guriga ku cesho hooyooyinka soomaalida ayaa fariintaas u diraya marka haddii hooyooyinka soomaaliyeed ay fariintan wax ka qaadanayaan waa fariin anfacda wiil walbay dhinto hooyaa dhashay wiil walbay nool si sharaf u noolna hooyaa dhashay marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinka soomaaliyeede annagaa nala ajaray oo halkan fadhinee wiilkaaga hadduu lacala xataa aadan walaayada islaamku gacantooda gelin amba cararay amba weli furan ku sii jiro hadda waco wiilkaaga ee meesha dhaqsi si dhaqsi looga saaro hadda waco wiilkaaga ee meesha dhaqsi si dhaqsi looga saaro
شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى